halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika magaalooyinka ku yaala iyo barta internetka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan waa sabti labiyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayna barnaamijkeenna galabnimo waxaa ka mid a sacuudiga oo baaraya sababta keentay burburka wiish ku soo duldhacay masaajidka xaramka ee maka halkaasi oo ay ku dhinteen qof in ka badan kalena ay ku dhaawacmeen fadhi uu lahaa baarlamaanka somalilan oo maanta buuq ku dhammaaday kadib markii guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad ay mooshin isku qabsadeen gacantana ay isula tageen
waxaa kaloon idiin haynaa madaxweynaha uganda yuweri museveni oo qiray in al-shabaab ay xarada janaale ee gobolka shabeellaha hoose maxbuus ahaan uga qabsatay ciidamo yugandhees ah qodobadaas iyo kuwo kale oo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ay ka mid yihiin iyo weliba magaalada kismaayo ay ka socoto caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa idaacaddeeda galabnimo aad ku maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
saraakiisha sacuudiga ayaa baaraya sababta keentay burburka wiish kuwa dhismaha ah oo ku soo duldhacay masaajidka xaramka ee magaalada maka shilkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan qof in ka badan kalena ay ku dhaawacmeen maxamed taahir oo ka tirsan ama farsamayaqaanka ka shaqeeya masaajidka ayaa v o eda u sheegay in shilkan uu yimid kadib markii ay dabaylo xoogan ku dhufteen wiishka oo uu dhinac u dheeliyey ugu dambeynna uu ku soo duldhacay gudaha masjidkana uu gaaray maxamed taahir ayaa sheegay in xilliga shilku uu dhacayay ay qaar ka mid ah xujaayadu ay gudanayeen waajibaadka cumrada shilkan ayaa dhacay iyadoo maalmo uun ay ka harsan yihiin wakhtiga gudashada waajibaadka xajka oo sanad walba malaayiin muslimiina ay u tagaan magaalada barakeysan ee maka masaajidka xaramka ayaa waxaa ka socda dhismo lagu ballaarinayo sanadkii lasoo dhaafayna boqortooyada sacuudiga ayaa soo saartay amar lagu yaraynayo tirada dadka sanad walba loo ogol yahay inay waajibaadka xajka u tagaan xaramka si loo yareeyo shilalka ka dhaca xajka ra-iisul wasaaraha dalka hungari victor orban ayaa ku baaqay in midowda yurub ay la yimaadaan qorshe weyn oo gargaar loogu fidanayo dalalka deriska la ah siiriya si ay gacan uga geystaan yareynta qulqulka qaxootiga siiriya ee soo gaadhaya dalalka yurub master orban oo jimcihii la hadlayay wargeyska bild ayaa difaacay diidmada dowladdiisa ee ku aadan qaabilaadda muhaajiriin kale oo dalkiisa u sii mara dalalka galbeedka ee midowda yurub hogaamiyaha hungari ayaa sheegay in qaxootiga siiriya ay ku haystaan dalalka deriska la ah xeryo ammaan ah isagoo ku adkaystay in kuwa usoo gudbaya dhinaca siiriya kasoo gudbayaan idhahdeen dhinaca siiriya aana ahayn kuwo naftooda lasoo baxsanaya balse ay baadi doonayaan nolol wanaagsan oo ay yurub ka helaan
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in tallaabooyinka ruushka uu ka wado gudaha siiriya ay horjoogsanayaan maraykanka iyo xulafadiisa inay xal siyaasadeed ku soo dabaalaan colaadda muddada dheer ka ognayd siiriya waxa uu yidhi waxaanu doonaynaa inaan kala hadalno ruushka inuusan sii wadi karin istaraatiijiyad iyo qorshooyin uu horay ugu guuldaraystay master obama ayaa ka jawaabayay hadal ka soo yeeray ruushka oo ahaa inay sii wadayaan taageerada militari ay u fidiyaan xukuumadda bashaar al asad sibay yidhaahdeen uu isaga difaaco argagixisada ruushka ayaa sheegay in bilowgii colaadda syriya ay ka digeen waxa hadda ka socda syriya waxayna soo jeediyeen in isbahaysiga uu maraykanku horkacayo ay wada shaqayn la yeeshaan xukuumadda syriya iyo ciidanka syriya colaadda syriya ayaa soo bilaabatay afar sano ka hor waxaana ilaayo hadda ku dhintay dad ka badan kun oo qof malaayiin kalena way ku barabaxeen mudanayaasha aqalka hoose ee wakiilada ee koongareeska maraykanka ayaa u codeeyey oo diiday heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka ee lala galay dalka iiraan inkasta oo sharcigan khamiistii lasoo dhaafay u gudbi waayey aqalka sare ee senadka ayaa haddana loo arkaa mid ahmiyad weyn ugu fadhiya xubnaha u xusul duubaya in la horjoogsado heshiiskaasi tallaabadan ayaa fariin u diraysa madaxweyne obama iyo maamulkiisa oo muddo siddeed iyo toban bilood ah dadaal ugu jiray sidii heshiiskan uu u meel mari lahaa
halkaad warkaasi ka dhegaysaneyseen idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington warar soomaaliya ku saabsan iyo dhegaystayaal noo soo socda balse marka hore aan ku hormarno magaalada maka dowladda sacuudiga ayaa bilowday baaritaan la xiriira sababta keentay burburka wiish kuwa dhismaha ah oo kusoo duldhacay masaajid weyn oo ku yaala xaramka shilkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo toddoba qof in ka badan laba boqol iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen axmed aadan dagaal axmed laba boqol iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen raade axmed aadan dagaal axmed safina oo ku sugan maka kana mid ah howlwadeennada soomaalida ee xujayada la shaqeeya ayaa v o eda u sheegay in lix ka mid a xujayada soomaalida ee geeska afrika ka timid ay shilkaasi ku dhaawacmeen qofna la laayahay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiga igu heliyay ayaa axmed safiina ka wareystay wararkii u dambeeyey ee magaalada maka walaal wararka ugu dambeeyey imika ilaa hadda yaala waa warkii muxuu ahay xalay toole labiiyo tobankii habeennimo uu ku dhawaaqay difaac almadaniga sacuudigu waxay sheegeen ilaa haddana war cusub bay soo saareen boqol iyo toddoba xaaji inay dhinteen laba boqol iyo sideed iyo soddon xaaji in ay dhaawac yihiin xujayadaas oo lagu kala muxuu ahay cilaajiyo lagu kala tabiibayo isbitaalada maka iyo jida iyo daif loo kala qaaday wax soomaali ah ilaa hadda maxaad haysaan markaad u kurgasheen aad dhaawacii iyo dhimashadiiba egeegteen walaal soomaalida dhaawaca ilaa hadda waxa weeyaan hal xaaji oo kasoo xajay magaalada hargeysa xaaji kasoo xajay magaalada garoobe iyo xaaji muqdisho kasoo xajay laba xaajiyo reer kenya iyo hal xaajiyo magaalada jabuuti kasoo xajay intaasa ilaa hadda dhaawaca aan haynaa hal xaajiyo reer hargeysana isaguna waa waa lunsan yahay oo ilaa hadda ma hayno war iyo wacaal inuu nool yahay inuu dhintay ma garatay dadkan dhaawaca ah ee soomaalida ah xaggee baa lagu daaweynayaa walaal waxay kala yaalaan laba isbitaal oo maga magaalada makaa isbitaalka la yidhaahdo mustashfa shiisha oo magaciisa hore loohan jiray mustashfa malik faysal ayay yaalaan saddexda xaajiye kasoo xajay hargeysa iyo muqdisho iyo boosaaso labada xaajiye kenya iyaga warkama hayo warkooda waan maqlay iyo xaajiga reer jabuuti laakiin saddexda xaaji iyagu waxay noo yaalaan isbitaalkan la yidhahdo mustashfa malik faysal marka xaaladeedu waa sidee mid baa gacanta ka jaban midna madaxu wax ka soo gaadhan jog midi lugtuu ka jaban yahay xaaladooda walaal waa basiid xaalad aad oo culus ma aha waan gartay bal waxaad iga warantaa dowladda sacuudigu ilaa haatan wax tallaabo ah ma qaaday oo ay ku eegayso ama ku baadhayso wixii dhacay walaal dowladda sacuudigu ilaa boqorka ilaa weliyalcaadiga wasiirka daakhiliga dhammaan mas-uuliyiinta ugu sarreysay dowladda sacuudiga kulligood makaa lagu wada sugan yahay howl baa lagu wada jiraa dhammaan waa la shaqaynayaa xaaladda ugu sarreysa ee ugu diyaargarowga caafimaad ee ayaa dalkao dhan la geliyey khaasatan gobolkan mandiqa alqarbiya la yidhaahdo ayaa lagu jiraa meel aad iyo aad u culus bay gaadhsiisay dowladdu tallaabo in aada u fiicanna way qaadeen ma garatay oo iscaafkii hadday tahay isbitaaladii heegankii isbitaalada meel fiican bay marinayaan oo si fiican bay xaaladii u baashireen ma garatay walaalo laakiin marka la eego dhinaca sababta iyo wixii keenay dowladdu ma ka hadashay ma faahfaahaysa ilaa hadda marka laga saaro in dabayli soo rida wiish walaal dabayl keliyata ma ahayn danab baa ku dhacay wiishka oo sawiraanta sidaad ku aragteenba wiishku uu gubtay oo xagga uga hooseysay afaafka hoosu kaga dhacay inta kalena dabeyshaa soo qaaday oo soo raacisay marka ilaa hadda war buuxa dhimashada guud intay tahay tarakoobka guud dhimasho iyo dhaawac iyo waxa sababay waxaasoo dhan ilaa hadda dowladdu kumay dhawaaqin difaacilmadaniga hawshii ka shaqeynaya waanay wadaan waxay yidhahdeen waana soo saaraynaa shirti reed baan qabanaynaa markaad eegtid wakhti kooban baa ka hadhay xilligii xajka oo dadkii dee xujayadii ugu horreysaa sii gaadhay ilaa hadda say u saamaysay sideesay u saamaynaysaa baa lais leeyahay wallaahi wax allaali waxay haba yaraatee saamaysay ma jirto xaramka imikaba waa macmuur meeshii durtadiiba waa laga shaqeeya hawshii waa la wadaa kaanamaa inaanay waxba dhicin ba ayaad moodaa xujayada xaramka sidii bay udafaafayaan isla xalay toole xujayadaydii timi xaramkii oo xidhan xaramkii ka jooga waa la xidhay way naga yeeli waayeen waan ku fasaxnay marka alxamdulilah waa loo ogolaaday xujayadii inay xaramkii dawaafaan si caadiya oo sidii caadiga aheed buu kusoo noqday xaramku maanta oo loo cibaadaysanaya ma garatay walaalo tiro intee la eg ayaa la filayaa soomaalida sanadkan in ay waajibaadka xajka gutaan dhammaan guud ahaan xujayada soomaalida ee kasoo xajaysa waxa weeyaan afar kun waxaan waxa weyaan toddoba kun afar boqol iyo konton xaaji toddoba kun afar boqol iyo konton xaaji ayaa kasoo xajaya oo ilaa dhinacyadee ka kala imanaya oo ka kala imanaya muqdisho boosaaso iyo hargeysa ka kala imanaya saddexdaa airbood iyo garoowe saddexdaa airbood ka soo baxaya jabuuti waa gooniyo iyadu waxay kusoo xajaysaa kun iyo boqol xaaji taqriiban ayaa kasoo xajaya sidaan filayo kenya tiradeeda garan maayo laakiin intaan kuu garanaya waa intaa
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan dagaal wakiilka xujayda somalilan ee maka qadka teleefonka ee magaalada maka ay ugu warramaya wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington fadhi uu lahaa baarlamaanka somalilan ayaa maanta buuq ku dhammaaday kadib markii ay isku gacan qaadeen guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo ku-xigeenkiisa koowaad baashe maxamed faarax iyaga oo isku mandhaafay mooshin salka ku haya muranka wareejinta haamaha shidaalka berbere oo buuq ku dhammaaday kadib markii lagu heshiin waayey in cod loo qaado ay keeneen xildhibaano taageersan in xukuumadda siilaanyo ay shirkado gaar ah ku wareejin karto haamaha shidaalka berbera warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray cabdixakiin maxamuud shirwac
muushinkan muranka dheliya oo ay golaha hor keeneen siddeed iyo soddon xildhibaan islamarkaana ku saabsanaa in goluhu uu cod u qaado go'aankii madaxweyne siinaayo uu dib ugu soo celiyey laalista ay hore golaha wakiiladu ugu sameeyeen wareejinta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera ayaa kadib markii guddoomiye cira uu yeedhiyey magacyada xubnaha saxeexay mooshinkan uu sidoo kale golaha ku wargeliyey in qodobka saddex iyo afartanaad ee xeeroosaadka goluhu uu tilmaamayo inaan la furi karin mooshin laga dooday isla kalfadhigaasi taasi oo muran xooggan oo markii dambe gacanka hadalkeene ka dhex dhalisay guddoomiye cabdiraxmaan cira gudoomiye ku-xigeenka koowaad baashe maxamed faarax sidaa aragtaan mooshin wuxuu ku saabsan yahay haamaha kaydka berbera sida uu xusayo qodobka afartan iyo saddex faqradda labaad ee xeeroosaadka golaha wakiiladu lama furi karo mooshin haddii arrintu uu ka hadlayaa in mooshinka khuseeya uu golahu ka dooday isla fadhigaas sidaa daraaddeed kalfadhiga dambe ayuu ansax yahay keenista
waa la codaynayaa kole gacanta ha taagto adaa codaynaya ka baxdi maskal baan haysta waa la codaynayaa waa la codaynayaa ka baxdu waa la cod baa la gelinaya la gelin maayo waa la gelinayaa fadhigu baxina fadhigu fadhiya kadib gacanka hadalkaasi dhex maray guddoomiyaha iyo ku-xigeenka golaha wakiilada ayaa keentay in sida oo kale ay kala saftaan xildhibaanada mucaaridka ah oo iyagu diidanaa mooshinkan iyo weliba kuwa muxaafidka ah ee soo dhigay mooshinkan xaaladaasi oo keentay inuu gebi ahaanba joogsado habsameu socodkii fadhigii goluhu shir guddoonka isfara saaray oo aan wax yar kadib xafiisyadooda kula kulmay ayaa midba kan kale uu ka eedeeyey mas-uuliyadda gacanka hadalka way hadda waxaan u nimi guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiya golaha hawsha ka dhacay seed aragta
shacbiga reer somalilan iyo golahaba waxaan ka raaligelinaynaa wixii ka dhacay golaha maanta ee ahaa sharci darrada golahu howlmaalmeedkiisii caadigaabuu ku jiray waxaa socotay doodii xeerhoosaadka mooshin baa la keenay mooshinka nidaamkii sharciga ayaanu marin waxaanu akhrinay ujeeddadii mooshinka waxaanu akhrinay mudanayaashii soo qoray mooshinka hase yeeshee gola wuxuu leeyahy xeerhoosaad xeerhoosaadkana ayaanu markaa ku dabaqnay oo tilmaamaya mooshin la keenay kalfadhigan inaan isla kalfadhigii soo celin karin qodobka afartan iyo saddex faqraddiisa labaad oo aan golaha ka hor akhriyey oo ahayd lama furi karo mooshin haddii arrinta uu ka hadlayaa ama mooshinka khuseeya uu goluhu ka dooday isla kalfadhigaas laakiin gacanka hadal baa guddoomiyada dhex maray goloweynihii iyo ummaddii oo jooga maanay arrin ka leexsan hanaankii nidaamka goluhu soconay ahayn waa horraysiiye waa ka raaligeliyey ummadda iyo golahaba laakiin ciddii saxaafaddu way joogtay ciddii arrintaa ka mas-uulkahay waaye gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax wixii meeshaa ka dhacay waxaa mas-uul ka ah gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cir waxa weeye xildhibaanada baa mooshin keenay mooshinkoodii wuu akhriyey markuu ogaaday inay ansax yihiin ayuu waraaq hoosta kala soo baxay isagoo aan mooshin kaba arag ayuu waraaq sii diyaarsaday uu leeyahay kala fadhiga damaa la geenaya waxaan ku yidhi fadhiga la geeni maaye sidii mooshinka ugu keen loo keenay labada mooshinna laba mooshin oo shaqo isku leh maaha mooshinkii hore wax kastaa noqday wuu dhammaaday madaxweynaha loo geeyey madaxweynihii baa soo celiyey waxaanu xaq u leenahay marka madaxweynuhu waraaq soo celiyo inaanu ama tiisa ku raacno ama ku diidno waxayd inuu goloweynaha soo dhigo isagoo aan soo dhigin buu madaxweynaha u gudbiyey gacanka hadal baa idin dhex maray gacanka hadalkaasuu ku yimid isagaa bilaabay markaan ku yidhi golahu waa codaynaya isagaa gacan hadalka bilaabay dee haddii bilaabay waa looga jawaabaya hadda suugu kolay ku soconaya la ee shirgudoonkiinnii golaha ayaa gacan isu qaaday mooshinkii xildhibaanadii fadhiya waa socon waayay xil ee, ko- mooshinkaasoo socda mooye golahu mooshinkaasi subax walba beri aroortana waa keenana mooshinkaasaa soconaya goloweynaha ayaa ka tashanaya jawiga golaha oo ahaa mid xamaasadiisu ay sarrayso ayaa sida oo kale u gacan ka hadal dhex maray xubno ka mid a xildhibaanada xubno ka mida mudanayaasha ku sugnaa madasha ayaa dareenkooga sidan ku cabiray waayo xildhibaan axmed si shaqaale ayaa loo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada sidaad u aragtaa buuqan ka dhacay waxaan u arkaa ayaan darradii ugu weynayd inay somalilan haysato in xoolihii ummadda xoolihii ummadda lagu boobo la doonayo in golihii wakiilada ahaa ee sharciga ahaa foodada saaka laga sameeyey xukuumaddu soo abaabushay waxaan u arkaa taariikh madow baal madow oo taariikhda axmed siilaanyo maanta u galay inuu laaluush u soo qaybiyey xildhibaanadii golaha wakiilada xildhibaan siciid maxamed cilmi sidaad u aragtaa walahi waxaan u arkaa maanta in sharaftii iyo qiimihii golahu lahaa wax weynay u dhinmeen mar haddii labadii oday ee een, golahan ugu sarreeyey oo aad aragtay iyagoo membarkii fadhiya inay feer isku daldaleen waayo xildhibaan cabdiqaadir jaamac xamuud oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada aniga hal feedhun baa igu dhacay oo nin xildhibaana baa igu dhufteen oo taaganuun oo isla wax kala qabo oo saakana wixii golaha ka dhacay waad arkaysa waxaan islahayn dee golaha xeer waxaa la keenay mooshin mooshinkuna sifooyin sharciga buu ku baxaa sharcigii uun baa la doonaya inuun la waafiyo oo sidii sharciga ahaa ku socdo muranka mooshinkan ayaa ahaa mid soo jiitamaya tan iyo dhammaadkii bishii hore oo ahayd markii golaha wakiilada uu laalay wareejinta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera iyadoo laba maalmood kadibna uu madaxweynuhu dib ugu soo celiyey waxaana maalmahanba mudanayaasha ka dhex xaloosnaa olole qoloba dhinaceeda isku abaabulayso hase yeeshee waxaa laga dhur sugi doonaa halka uu ku biyo shubta mooshinkan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa maanta qiray in kooxda al-shabaab ee soomaaliya ay maxbuus ahaan u qabsadeen ciidamo ka tirsan ciidamada uganda ee soomaaliya jooga weerarkii ay ku qaadeen saldhigga amisom ee degmada janaale gobolka shabeellaha hoose yoweri museveni waxa uu qiray in sagaal iyo toban askari loo- looga dilay weerarkaasi wuxuuna abaanduulayaasha ciidamada uganda ee xeradaasi ku sugnaa ku eedeeyey inay seexdeen ama ay ka hurdeen hawshii loo diray falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo haysa waxayna ku sugantahay stuudiya mahadsanid colaad madaxweyne yuberi museveni ayaa sheegay in la la-yahay lix ka mid a askarta ciidamada uganda kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen xiradii ay ku sugnaayeen oo ku taala deegaanka janaale oo lixdan iyo shan kilomitir koonfur galbeed uga beegan magaalada muqdisho al-shabaab waxa ay sheegteen in ay dileen ilaa iyo konton askari museveni ayaa tiro wariyaal ah oo yar ugu sheegay magaalada tokyo ee dalka jabaan oo uu ku lahaa kulan looga hadlayay xiriirka labadaasi dal in weerarkaasi uu ahaa qalad ay askartu sameeyeen waxaa kaloo intaasi uu raaciyey in taliyayaashiisu ay hurdayeen oo aysan feejignayn markii lasoo weeraray isagoo xuseen ay shaqada ka fariisinayaan taliyayaashaasi islamarkaana maxkamad lasoo taagi doono ciidamada uganda ayaa qayb ka ah howlgalka amisom ee nabad ilaalinta soomaaliya madaxweyne museveni ayaa beeniyey in weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday ciidamadiisa ay ka turjumayso daciifnimada iyo tabardarrada ciidankooda waxa uuna sheegay mar uu arrintaasi ka hadlayay al-shabaab ayuu yidhi waa ay kaceen waxba ma haystaan tabarna ma laha waa inaynu jebinaa oo ka adkaanaa waaba aanu ka itaal roonnahay ayuu u sheegay wariyaasha ciidamada uganda ayaa sidoo kale taageeraya wadanka deriska la ah dalkaasi ee koonfurta suudaan halkaasoo heshiis nabadeed oo aan caga badan ku taagnayn uu ka jiro museveni waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay kasoo bixi doonin meelaha inay kasoo bixi doonaan meelaha ay joogaan haddii ay khatartu dhammaato isagoo howlgalka ciidamadiisana ku macneeyey qaab looga hortegayo sida uu yidhi qulqulka qaxootiga iyo xasaradaha ka iman kara isagoo tusaalena usoo qaatay dhibaatada ay qaxootiga bariga dhexe ku hayaan yurub madaxweyne museveni ayaa u sheegay wariyaasha ma aragteen sida ay dadku ugu dhibtoodeen bariga dhexe kuwa badda ku daadanaya waxa uu sheegay inuu tv-ga ka arkay dalka hungary oo dadka cunno u tuuraya sidii oo ay eeyayihiin sida uu yidhi annagu ma doonayna buu yidhi sidaasi oo kale in ay ku dhacdo dal la mid a dalka koonfurta suudaan oo ah qeyb dadkeenna ka mid ah aad baad u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay halkaad weli nagala socotaana waa v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan magaalada kismaayo waxaa xilligan ka socota xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo dhowaan ay doorteen maamulka baarlamaanka maamulka jubbaland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamulada kala duwan ayaa gaadhay magaalada kismaayo si ay xafladaas uga qayb galaan sidoo kale waxaa goordhoweyd gaadhay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiya iyo weliba aadan ducaale oo ah madaxa aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka kenya nicholas key xoghayaha wakiilka xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya iyo xubno kale sidoo kale waxaa berri la filayaa in magaalada kismaayo uu ka furmo shir wadatashi ah oo dhex mara dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedada
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan ayaa inoo haya waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan dhambaalka aan ku bilaabayo waxa uu ka yimid marka horeba la yiri waan idin salaalaamay ibraahim xasan garabey daandure iyo caashi ibraahim cashuud waata waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah maryan macalin iyo saygeeda abuukar axmed iyo xamdi cali ciid culusow iyo saygeeda cabdirasaaq ibraahim culusow iyo naciimo abuukar xasan xiin iyo saygeeda deeqo watuur yare ubax tuur yare iyo saygeeda cabdicasiis ciid culusow iyo yaasmiin cumar faaruuqa xaaji jimcaale waaba loo abtiriyey iyo sidoo kale aasiya daa-uud cali cabdi iyo sulaymaan daa-uud cali cabdi iyo maxamed daa-uud cali cabdi iyo ugu dambeyntii ayuub macalin cali dhammaan dadkaasi oo kala jooga isutagga imaaraadka carabta maraykanka talyaaniga iyo soomaaliya waxay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan sahre cabdi aadan iyo daa-uud cali cabdi oo dhowaan wiil ugu dhashay dubai waa dalka imaaraadka carabta wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ibraahim daa-uud cali cabdi waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamiin ayaan leenahay dhambaalkana wuxuu nagu soo gaaray muune cabdi nuur iyo miski maxamed cabdi iyo waxay yidhahdeen mulki maxamed cabdi iyo cabdulaahi maxamed cabdi iyo cabdicasiis maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi iyo hooyo dhuuxo iyo habaryar siciido sandheere iyo habaryar nuuriyo sandheere iyo habaryar xaawo sandheere iyo abti maxamed maxamuud sandheere iyo waxay yidhaahdeen naciimo xirsi aadan dhammaan dadkaasina waxay hambalyo u dirayaan cabdisalaan muxudiin maxamuud iyo maryama cabdinuur cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin reerkii lagu nastee lagu nagaado wada jire nabadgala ilaaheeda ka yeelo aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa ugu horeeya abe cabdulaahi maxamed hooyo zukayno xaaji cismaan iyo hooyo zamsam xaaji cismaan iyo hooyo xaliimo sheekh ismaaciil iyo eedda faadimo sheekh maxamed iyo adno raage maxamed axmed cabdulaahi sheekh maxamed iyo sahre cabdulaahi sheekh maxamed iyo suleykha cabdulaahi sheekh maxamed iyo fartuun cabdulaahi sheekh maxamed iyo nimco cabdulaahi sheekh maxamed iyo cabdi najiiba cabdulaahi sheekh maxamed iyo sucaade cabdulaahi sheekh maxamed iyo ugu dambeyntii cabdinaafic cabdulaahi sheekh maxamed iyo maxamed cabdulaahi sheekh maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalalka gudaha iyo dibadda baa layidhi waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed xuseen sabriyo oo ku magac dheer diinaare iyo hooyo amal cabdulaahi maxamed oo wiil ku dhashay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi salmaan maxamed xuseen waxay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aniguna aamiin ayaanu raacinaya dhinacii heesaha heesta ugu horreysa caasha aan soo qabanayno hadda heesihii hore waxaad moodaa in laga soo dhammaanayo waa malaha dadkii baan sal u yeelan waaya ku dhegaystaan
magaca yar unbaa hadda lasoo qaadanaya fanaaniinta hadda haye har iyo jiid hadde har iyo jiid waa meel hoosoo qabow igee yaa qaada waxaa ku luuqeynaya fanaanka xuseen shire jaamac iyo fanaanada xaawakiin
naftaydo kaligay humaaya
yaa salaam caashaqaad horseeda howlaha dhammaan iyo hami ayuu uga abuuray abbaayo macaanay macaanay abbaayo harqaday har ijid waata labada dhinac waxaa laleeyahay har ii jiid marka waxaan leenahay har isu jiida mar haddaad isu haraadan tihiin xuseen shiree jaamac iyo xaawakiin intaasi bilaanu ku dhaafnay dhinacii waraaqaha mar kale haddaanu jalleecno dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa la yidhi dhammaantiin waad salaaman tihiin marka xigaah annagoo kale ah xabiibo ibraahim maxamed iyo saygeeda cabdiraxiin nuur farey iyo caruurtooda geni nuur farey iyo saygeeda isaaq maxamed iyo dahabo nuur farey iyo caruurteeda batuulo dhaahir iyo saygeeda cabdisamed nuur faray iyo faadumo nuur ciise iyo sidoo kale nuurto nuur faray iyo seegeeda barre ibraahim waxaa kaloo warqadan ku jirta hooyo faadumo mursal maxamed iyo xaawo luul macalin waxay dhammaantood tahaniyad dhalasho halkan uga dirayaan farxiyo nuur faray iyo seegeeda sharma arke cali cabdiraxmaan oo ay gabar igu dhalatay waa magaalada xudur ee gobolka bakool gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi xaawaluul sharma arke cali dhammaan dadka tahaniyadda dirayana waxay kala joogaan netherland sweden australia iyo soomaaliya waxaana ay leeyihiin soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aniguna aaminaynu raacinaya dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo dalmar bile iyo abti maxamed dalmar iyo caruurtiisa iyo habaryaar raxmo dalmar bile iyo caruurteeda iyo habaryaar caasha dalmar iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen xuseen xasan xuseen oo xuska ku magac dheer iyo qadro xasan xuseen waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad gaarsiiyaan nuur xasan xuseen iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso wiilkaasina waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen cabdiraxmaan nuur xasan xuseen waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waxaan salaameynaa bay yidhaahdeen shaqaalaha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha caashucuud iyo daanduray waanu idinka guddoonnay waa tahay dhambaalkanna waxa uu ka yimid hooyo duniyo cali cabdi iyo abeeh cabdi aadan iyo qatrooh cabdi aadan saygeeda axmed yaxye shilaali iyo ayman axmed nuur shilaali iyo yaxye axmed nuur shilaali iyo naciimo cabdi aadan saygeeda maxamed colaad xasan iyo caruurtooda maryan cabdi aadan iyo ayaan cabdi aadan iyo saygeeda iyo sahuur cabdi aadan saygeeda iyo caruurtooda iyo maxamed cabdi aadan waa maxamed amiin iyo cabdiraxiin cabdi aadan xidiga ayuu ku magac dheeryahay iyo ugu dambeyntii malyuun cabdi aadan dhammaan dadkani oo kala jooga norway maraykanka south africa iyo soomaaliya waxay taani dhalasho hawada u marinayaan sahra cabdi aadan iyo daa-uud cali cabdi oo dhowaan wiil ugu dhashay dubai dalka imaaraadka carabta wiilkaasina waxaa loo bixiyey ibraahim daa-uud cali cabdi waxaana ay leeyihiin soo barbaar oo allah ha kaa dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aniguna aamiin ayaanu raacinaya waa hagaaga haddaan mar kale dib u jaleecno dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa heestaan kudhageedu yahay galley iyo codka macaan fanaanada luul jaylaani cali waa tahay nin waliba tusaalaha uu dad wax ugu sheegi karo soo qaata ibraahimna waxay tiri galley meel gabiib ku taalla waxaan horena u dhegeysanaynay xuseen shiro isna leh sida geel haraadan oo hilaac arkaya taas waxay kutusaysaa in soomaalidu ay qani ka tahay beeraha iyo xoolaha iyo iyo weliba dhinacii kalluumaysiga marka waxaan soo wadnaa hees iyadana sheegaysa kalluunka iyo noocyadiisa cajiib tahay waata waan sugaynaa weli fanaaniintu waan ka sugaynaa dhinacaasi bal dhinaca dhambaalada haddaan mar kale jalleecno warqadani waxay ka timid hooyo cadar siyaad xalane iyo hooyo boolo siyaad xalane iyo caruurteeda hooyo samxigo siyaad xalane iyo caruurteeda iyo adeer cabdulle sabriye cabdi iyo cismaan maxamuud indhoy iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sane xuseen cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo bashiir cali maxamuud iyo caruurtiisa iyo cabdi aadan sabriye iyo ismahaan maxamed iyo caruurteeda waxaa kaloo dhambaalkan ku jira cabdikariin cismaan sabriye asxaabtu way fara badan yihiin cabdirashiid cismaan sabriye iyo nimco cismaan sabriye waa dhammaan ilmo cismaan sabriye iyo mahad xuseen jeemaale iyo maxamuud xuseen jeemaale cabdi xuseen jeemaale iyo muumin xuseen jeemaale iyo cabdiraxmaan maxamed xuseen jeemaale iyo ugu dambeyntii mukhtaar maxamed cabdulle iyo dhammaan reer sabriye cabdi maalin waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahanid dhalasho u dirayaan aabe maxamed xuseen sabriye oo diinaari ku magac dheer iyo hoyo amel cabdulaahi maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wiilkaasi waxaa loo bixiyay baa layidhi salmaan maxamed xuseen waxaana ay leeyihiin soo barbaaro noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waxaa noo baaqayay daa'uud maxamed cali iyo awowe dooyow qaada xasan iyo isaaq qaada xasan iyo waxay yidhahdeen adeer xasan cabdulaahi nuunow iyo cali cabdulaahi nuunow iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuunow iyo abdi xuseen dooyow qaada xasan iyo cabdiraxmaan cali iyo waxay yidhahdeen eedo nunaay cali iyo farxiye maxamed nuur iyo xabiibo cali cabdi iyo ayeeyo muna aadan baar iyo waxay yidhaahdeen gaduuda wardheer iyo xabaryar bishaaro dooyow xasan iyo abaayo zahro cabdinuur cali iyo waxay yidhaahdeen nadiifo maxamed cali dhammaana waxa ay hambali jecel yihiin inay u diraan heestan ay la dhegeystaan cabdulaahi nuunow iyo nadiifo dooyow qaada oo gabadh ugu dhalatay bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxaa fadda hiliwaa waxaana gabadhaas loo bixiyey yusra aadan daadiyaasha barnaamijka ayaan ka sugayn ay leeyihiin in gabadhaasi yar ee dhalatay ay usoo duceeyaan caashahay waxaan ugu ducelaynaa in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaatay soo barbaartaa dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tartaa dhinacayga haddaan soo qabto midaan gacanta ku hayo waxaa halkan tahnid aroos ka diraya baa layidhi dadka kale ah aabe dharaar baxwal iyo caruurtiisa iyo aabe axmed maxamed saalax iyo caruurtiisa iyo hooyo nuuro cali shire iyo caruurteeda iyo hooyo shukri cumar saalax iyo caruurteeda maxamed maxamuud saalax faadumo maxamuud maxamed saalax waa dhammaan qoyska ilmo maxamuud maxamed saalax maxamed siciid kaashawito iyo faadumo yaasiin jaamac iyo caruurtooda iyo shukri cumar ismaaciil iyo aamino cumar ismaaciil iyo dhammaan ilmo cumar ismaaciil waxay dhammaantood ku sugan yihiin dalka gudihiisa iyo dabadiisa waxaanay tahaniyadii bogaadina u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah mudane baa layidhi maxamed caruus maxamed iyo marwo aamino dharaar baxwal oo afartii bishan ku aqalgalay degmada qandala ee gobolka bari waxay leeyihiin ducada waxaanu u daynaynaa aqalgalkaasi caasho cuudiye daandure bal daandure arooskaasi ka dhacay degmada qandala arooskiina aamiin aad leenahay kala kulma bashbash iyo barwaaqo eeban waxaan kaga baryaynaa inuu ubad qayrqaba idin kala siiyo waa salaamaynaa waryaheena v o a ee boosaasu faadumo yaasiin jaamac oo hambalyadaas ku jirtay kaashawitana maxaad uga tagtay iyo odaygeeda kashawiito
ta waa isku lamaan yihiin warqadda xigta warqadana waxay ku bilaabatay waxaan salaameynaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan caashucud iyo daandurey waa idinka guddoonnay waxaana haba yidhahdeen bashiir macalin faarax iyo axmed haashim khaliif ibraahim cadde iyo shariif deex shariif maxamed iyo maxamed siraaji cabdiraxmaan iyo cabdulaahi fara badane iyo shariif cigaal shariif maxamuud iyo waxay yidhahdeen shukri sheekh maxamed iyo axmed maxamed mursal iyo cabdulaahi balaag iyo nuur macalin cali iyo nuuriye indho balac iyo waxay yidhaahdeen cibaado cabdi cusmaan iyo mukhtaar cabdi cusmaan iyo cabdicasiis ibraahim cadde waxaana ay hambali u dirayaan tamaan sheekh maxamuud iyo ayaan cabdulaahi diiriye oo meherkood uu ka dhacay jabuuti waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay intaadan soo qaban heesta xigta ah aan ka gaarsiiyey dhambaalkan gaaban annagoo kale ah baa la yidhi carab mukhtaar jaamac cabdinaasir abshir cartan axmed cumar saalixi nabadoon cali macalin aadan iyo doctor axmed ibraahim isaaq iyo dhammaan shaqaalaha baa la yidhi ururka bisha casi ee gedo iyo magaalada muqdisho waxay halkan tahniyad meher uga dirayaan ibraahim isaaq waa gaasey iyo faadumo faarax axmed oo meherkoodu uu sabtidan maanta ah ka dhacay degmada baardheere gaar ahaan baa layidhi xaafadda kaskey waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwa isku waara kalena heloobaad khayr qaba aamiin dhinacii heesa ayaan ku noqonaynaa hadhow baad oran liima haysin oo laylama hadlin doob hurday helay haye hadda hadday taagan tahay miya waaba la isku ribaynaya meeshaani waxaa la leeyahay hadhow bay oran maxaa layma haysin laylamana hadlin doob hurday helay marka maxaa la leeyahay haddeertaana bay taagantahay haddana dhegeyso soo hor caashaqaad codadka macaan labada fanaan xasan aadan samatar iyo khadiija maxamed qalanjo
naftayda waan ku horin lahaa hantiina ka bixin lahaa agarkuma urey halista igoysi halka igaga jaale hawadani sacaashaqaaye cid ba keenta geridaay ku hortima awadhalisacashaqaiguraaq cid ba keenta geridaay ku hortima ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine hadhowbay oo laymahiisa layla mahale dooburday hel hoobayoy sohor caashaqa aanashiine hadhowbay oo laymahiisa layla mahale dooburday hel hoobayoy sohor caashaqa aanashiine
dankayga waan kahanan lahaa weel u roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan agar baxayse dankayga waan kahanan lahaa haweel u roon ku noqon lahaa awaaguur ma diideen haddaan kuwa dhankaagi haddaan habar baxayse habeen keliya caashaaquye mahir galo ayee kuma fulaye hortaa baro habeen keliya caashaaquye mahir galo ayee kuma fulaye hortaa baro raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman tabuurke raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman tabuurke meelo oon horseed looma haadsho way hawinantaa oobayayaki caashaqa ayu habaabine meelo oon horseed looma haadsho way hawinantaa oobayayaki caashaqa ayu habaabine
jacaylka ku kula habay laa ila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafeen adigu raaqabarin kama siixin jacaylka ku kula habay laa ila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafeen adigu raad qaba habeen kama siixin amakinta caashaqaaye halacsiga ubakinta hibashadaaye nabarure amakinta caashaqaaye halacsiga ubakinta hibashadaaye nabarure ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahayn ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna qayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine hadhuwe layna heesa layla mahali doburdeeyane hoobeyo isoorcaashaqa aanashiine ayo caashaq waa la soo horay marka shalayto ma jirto aanheshiinan waa ka dambaysaa marka la soo hor haddii la heshiin waayo wax kala soconayo mal waa la ogaaday marka heshiis baa arrinta ku gabagabowday qadiij qalanjo iyo xasan aadan samater heestiisoo hor caashaqa warqadda ugu dambaysa dhinacayga waxay ka timid hooyo caasho cali diriqey iyo asli ciise bootaan iyo ubax ciise bootaan iyo adeer macalin saciid bootaan dirshe iyo hooyo maryan sheekh axmed dirshe abti sheekh cumar iyo sidoo kale sheekh cabdikariin dirshe abti cabdiraxmaan sheekh axmed diirshe iyo yaasiin maxamed axmed iyo jamaal axmed cismaan iyo cilmi maxamed yaasiin waxay dhammaantood tahanid aroos u dirayaan farta iyo faraatiga baa la yiri ciid ciise bootaan diirshe iyo marwadiisa xafso xuseen sheekh maxamed macalin oo ku aqalgalay magaalada baron ee gobolka wisconsin ee dalka mareykanka waa shantii bishan sebtember waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in uu noqdo midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamin ayaan leenahay caasho warqadan waxay ku bilaabatay marka hore waxaan salaamaynaa oo salaan qaali aan u gudbinaynaa caasho cuud iyo ibraahim yarow hay ma yaraham adiga alla maxay i yaqaanaan nima wax ogeyn ilaahu aqraha cadaabina waa layidhi yaa dadkaas dad yaqaanay u badan yihiin war haddii ibraahim yarow soo yidhahdeen waxayna kale yihiin injineer maxamed shariif maxamed nuur iyo waxay yidhahdeen sheekh maxamed cusmaan xuseen iyo axmed haashim khaliif ibraahim cadde iyo guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida etoobiya ee jabuuti axmed weli cabdiraxmaan xuseen iyo maxamed badel cali iyo bashiir maxamed cali iyo cabdulaahi maxamed ismaaciil iyo axmed inshaar cabdulle iyo waxay yidhahdeen cali maxamed kaahin iyo nimco maxamed cali iyo maxamed daahir yunis iyo dool maxamuud gudaal iyo ugaas bashiir cabdi ibraahim iyo ubax balayse iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan khaliif iyo dhammaan maamulka iyo xubnaha jaaliyadda soomaalida etoobiya ee jabuuti waxayna jecel yihiin inay taaniyad hawad u marayaan axmed maxamed cali oo ku magaca dheer dhegacadde iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa nebiha cumar muuse oo ku aqalgalay magaalada jabuuti waxaana ay leeyihiin waxaan ugu ducaynaynaa inuu eebe ubad qayrqaba kala siiyo annaguna aamin ayaa leenahay waxaad moodaa ibraahim oo dhammaan wixii dhambaalla ahaa ee na soo gaaray toddobaadkan dhammaantooda aanu ka laacannay marka waajibkii waa gudanay bal heestii ugu dambeysay dhegeystayaashaan uga tegaynana casho jacaylkii lasaga sheekeyn jiray ee hebelow xagga ku dilay taariikhdaas markay ahayd qays iyo leyla iyo cantar iyo cablasaas ay ahaayeen gabadha xaafaddeena degan saddex bilo waxma cunin jacayla la jiiftaa sheekooyinkaas dheerdheer iska ilow haye maxaa soo baxa maxaa bedelay qaamuuskii jacaylkaa laisu dhiibaya marka isagoo qoran halkaas ka baarbaaro jacaylku wuxuu ka qabo adoona cidla weydiin ha ayaad meeshaas ka baaranaysaa wuxuu ku yidhahdana waa ku dhaqmaysaa marka ilaa waa qaamo waa- isagaa la raacaya waa la fiirinaya marka waa xeerkii jacaylka miya marka waa buug yaroo jacaylku ku urursan yahay oodan cidna weydiinayninba cidduu dilay iyo cidda uu kusoo socdo yaa ku luuqaynaya heestani waa fanaanada codka macaan yurub genyo iyada ayaanan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaana barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doonno waa caashi ibraahim aadan caasho cuud iyo ibraahim xasan daandurayn odille sidaa iyo qaamuuska jacaylka ha la wada baaro iyo nabadgelyo
markaad tahay ruux kudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaanahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux kudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaanahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaanahay ruux qadarin qadarin hormiyo kuu qaba tixgelin waxaanahay ruux qadarin qadarin hormiyo kuu qaba tixgelin markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaanahay ruux qadarin qadarin hormiyo kuu qaba tixgelin waxaanahay ruux qadarin qadarin hormiyo kuu qaba tixgelin wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay markaad tahay ruux qumaati warkiiyo qowlka iidhaada waxaanahay ruux u qaata dhinaca quman iyo wanaagga markaad tahay ruux qumaati warkiiyo qowlka iidhaada waxaanahay ruux u qaata dhinaca quman iyo wanaagga markaad tahay ruux qamunyo dharaar qulaani badin waxaan ahay ruuxu qorsheeya qorsheeya qastiga libintiyo nolosha waxaan ahay ruuxu qorsheeya qorsheeya qastiga libintiyo nolosha markaad tahay ruuxu qamumyo dharaar quraani badin waxaan ahay ruuxu qorsheeya qorsheeya qastiga libintiyo nolosha waxaan ahay ruuxu qorsheeya qorsheeya qastiga libintiyo codkaasi baxsan fanaanada yurub geenyo waxa uu gabagabo yahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray ayaana la socodsiinayey haatana magaalada kismaayo magaalada kismaayo waxaa galabta ka dhacaysa oo ka socotay xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dhowaan ay soo doorteen baarlamaanka maamulka jubbaland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxda maamulada soomaaliya ayaa gaaray kismaayo si ay uga qayb galaan xafladdan sidoo kale waxaa kismaayo gaaray wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya tedros adxanan qadar xareed waa saxafi ku sugan magaalada kismaayo
magaalada kismaayo maanta waxaa isugu yimid mas-uuliyiin kala duwan oo ay hogaaminayaan eh, madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya sida madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake Eh, sidoo kale waxaa magaalada yimid eh, mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ee dalka sida puntland eh, maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya eh, iyo galmudug Eh, waxaa sidoo kale xusid mudan in eh, wadamada ama dowladaha dariska laha soomaaliya sida kenya iyo etoobiya mas-uuliyiin ka socday ay yimaadeen magaalada oo u yimid eh, ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland Eh, dowladda etoobiya oo kale waxaa ka socday wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya Eh, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas coy ayaa ka mid a mas-uuliyiinta eh, magaalada soo gaaray Eh, hadda aan kula hadlayo eh, munaasabadda caleemasaarka ee madaxweynaha jubbaland ayaa si toosa u bilaabatay Eh, khudbado iyo hadallo kala duwan ayayna halkaasi mas-uuliyiintu ka jeedinayaan Eh, munaasabadda caleemasaarka kadib waxaa la filayaa in ay uu xigi doono shir ay ka qaybgalayaan maamulada dalka ka jira eh, iyo madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa wariye eh, qadar xareed oo ku sugan magaalada kismaayo oo nooga waramayey xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland haatan haddaan dib idin xusuusiyo wararkii ugu waaweynaa caalamka waxaa- waxaa jira oo aan ka hadlayna marka aan ku hormarna dowladda sacuudiga ayaa bilowday sababta keentay burburka wiish kuwa dhismaha ah oo kusoo duldhacay masjidka weyn ee xaramka ee magaalada barakeysan ee maka shilkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo toddoba qof in ka badan laba boqol iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen wararka ayaa sheegaya in wiishkan uu kusoo dumay saqafka sare ee masjidkan kadibna uu gudaha u galay halkii lagu dukanayey axmed eh, waa axmed aadan dagaal axmed safiina oo ku sugan maka kana tirsan howlwadeenada soomaalida ee xujayda la shaqeeya ayaa v o eda u sheegay in lix ka mid ah xujayada soomaalida ee geeska afrika ka timid ay shilkaasi ku dhaawacmeen qofna la la-yahay dhinaca kalena somalilan haddaan haddaan aadno fadhi uu lahaa baarlamaanka somalilan ayaa maanta buuq ku dhammaaday kadib markii ay isku gacan qaadeen gudoomiyaha cabdi- gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro iyo ku-xigeenkiisa koowaad baashe maxamed iyagoo isku mandhaafay mooshin saalka ku haya muranka wareejinta haamaha shidaalka berbera dalka ugandana madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa maanta qiray in kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya ay maxbuus ahaan u qabsadeen lix ka tirsan ciidamada uganda weerarkii ay ku qaadeen saldhig amisom ay ku lahayd magaalada janaale gobolka shabeellaha hoose museveni wuxuu qiray in sagaal iyo toban askari looga dilay weerarkaasi idaacaddeenii eh, galabnimona halkaa ayay nooga dhan tahay waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar anigoo colaada inta ka horreysa waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo VOA